إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa qarax lagula eegtay qaybo ka mida magaalada muqdisho iyadoona khasaare uu ka dhashay qaraxaas qarax ka dhacay deegaanka mareerey ee gobolka shabeellada hoose ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyadoona faahfaahin ay kasoo baxayso kabiin ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ugaandhaysa kaas oo ku yaala degaan hoostaga degmada afgooye weerar dhabagal ah ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland kaas oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ay xooga ku haysata kenya ayaa weerar kabiin ah u dhigay ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalayay qaybo ka mida gobolkaas dowladda kenya ayaan weli ka hadlin qarax looga dilay in ka badan toban askari iyadoona ehelada mid ka mid a askartaasi ay eedeen u jeediyeen xukuumadda nairobi munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro loogu soo xiray in ka badan konton ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer dumaal oo ka mid a beelaha dega walaayadaas dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ballaari doonto liiska mas-uuliyiinta soomaalida ah ee xayaaradaha socdaalka lagu soo rogay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada yaaqsheed ee magaalada muqdisho ku dilay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay cismaan dheere wuxuuna si gaara kaga howlgeli jiray xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa waxay ku qaadeen ciidamada ugandhayska ee ku sugan eelaboorka macmalka ah ee degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay risaas culus oo ka dhacaysa halkii ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay aaggaas ku leeyihiin ciidamada ugandha saldhiggan ayaa ku yaala deegaanka biimaalow ee dhaca duleedka magaalada baraawe dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal ku qaadeen deegaanka baarka halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland gaari ay la socdeen ajaanibta qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa qarax lagula eegtay qaybo ka mida magaalada muqdisho iyadoona uu khasaare ka dhashay qaraxaas warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo ay fuliyeen shalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen silsilado howlgallo ah oo isugu jira qaraxyo kamaayin iyo sidoo kale kuwo qorsheysan kuwaasoo lagu beegsaday shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh kusoo duulay dalka soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada soomaalida ah haddaan ku horumarno magaalada muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayeen in howlgal abaabulan oo loo adeegsaday qarax ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa lala egtay gaari nouca raaxada ah oo ay la socdeen ajaanib xilli uu marayay meel u dhow xarunta maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana ay sheegtay in lala egtay gaari ay la socdeen ajaanib ka mid a kuwa soomaaliya kusoo duulay allah fadligii mujaahidiintu waxa ay maanta beegsadeen gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah kuwa soomaaliya kusoo duulay waxaana howlgalka u dhacay sidii loo qorsheeyey sidaas waxaa yiri sargaal u hadlaya mujaahidiinta warar goor dambe soo baxay ayaa lagu xaqiijiyey in qaraxaas lagu dhaawacay shan ka mid a ajaanibtii saarneyd gaariga uu qaraxa haleelay howlgalkan ayaa qayb ka ah weerar abaabulan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsato ajaanibta ka howlgala soomaaliya ee taageera dowladda federaalka isla muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay halkaas ku dileen askari ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda turkiga howlgalka lagu qaarijiye askariga lagu magacaabi jiray farxaan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska balaagsi ee degmada hodan ee gobolka banaadir haddaan eegno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka mareerey ee duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose waxaa ka dhashay qaraxaas khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qaraxa halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale isla gobolka shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar madaafiica ku qaadeen mid ka mid a xarumaha ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolkaas tiro madaafiic ah ayaa gudaha u galay xerada ay ku sugnaayeen ciidamada uganda taasoo ku taala deegaanka beriira oo dhaca duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose gobolka n f d o ay xooga ku haysato dowladda kenya ayaa ka mid ah gobolada martigel iyo howlgallada mujaahidiinta waxaana halkaas ka dhacay weerar lala beegsaday ciidamo kenyaan ah weerarkan oo ahaa dhabagal ayay mujaahidiintu waxaay u dhigeen ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalaya waddada isku xirta magaalooyinka gaarisa iyo haluuqa waxaana jira khasaare kenyaanka lagu gaarsiiyey kamiinkaas geesta kale faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaro ka dhashay weerar jidgal ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la xaqiijiyey waxaa lagu dhaawacay weerarkan kamiinka ah saddex askari uu ka mid yahay sargaal laba xidigla ah kaas oo magaciisa lagu sheegay xuseen waraabe gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa weerar dhabagal ah waxay la beegsadeen askar ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo dhaqdhaqaaq ka waday agaarka deegaanka cabdidhoore ee duleedka magaalada kismaayo waxaana lagu qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada kismaayo oo ay kolkii hore ka soo baxeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weeraro badan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta dalka waxaana ugu khasaaro badnaa kamaa in ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo lagu dilay kow iyo toban askari uu ku jiray sargaal tariye horin ahaa oo lagu magacaabi jiray xasan fanax dowladda kenya ayaan weli ka hadlin qarax looga dilay in ka badan toban askari iyadoona mid ka mid a ehelka askartaas ay eedan u jeediyeen xukuumadda nairobi maxamed cali ayaa ka warramaya xaro xoogan ayaa ka dhalatay qaraxii dhowaan ka dhacay deegaanka garilay ee duleedka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kaasoo lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan milatariga kenya dadka lagu dilay qaraxan waxaa ka mid ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada milatariga kenya kaasoo ay qoyskiisu xaqiijiyeen in wiilkooda lagu dilay qaraxaas iyagoo eedeyn xoogan kala duldhacay wasaaradda difaaca iyo guud ahaanba xukuumadda uu hogaamiyo uhuru kenyatta joela kiyabi oo horey usoo noqday musharax madaxweyne waa mid ka mid a qoyska uu ka dhintay sargaalka lagu magacaabi jiray johnson olamiyo kiyabi oo qeyb ka ahaa askartii lagu dilay qaraxa waxaana qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka uu ku xaqiijiyey geeridiisa ninkan ayaa sheegay inay aada uga caroodeen in dowladda kenya iyo taliska k d f ta aysan ka hadlin dhimashada askarta uu ka mid ahaa johnson oo ahaa walaalkiisa sida uu sheegay mar uu ka hadlayay sida ay ku heleen xogta geerida askarigan oo ahaa walaalkii ka yar ayuu sheegay inay ogaadeen maalintii talaadada kadib markii saraakiil ka tirsan milatariga ay booqdeen gurigooda oo ku yaala gobolka rift valley inkastoo aysan si rasmi ah u shaacin geeridiisa tani waa waxa iga caraysiinaya ina muruga gelinaya raggan dhallinyarada ah waxay ahaayeen kuwo diyaar ah waxayna qiimaha ugu sarreeya ku bixiyeen ilaalinta dalkooda laakiin waxaad mooddaa in k d f ay doonayso inay arrintan qariyaan ayuu yidhi ninkan isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray u fiirso sida uu maraykanku ula dhaqmo askartiisa ku dhintay dagaalka waa loo baroor diiqaa waana la aqoonsan yahay laakiin halkan maalmo kadib dowladda iyo milatarigu way aamunsan yihiin qayladhaanta ku saabsan askartii lagu dilay qaraxii galiley ayaa mar kale dib u soo celisay baaqyadii kenyaanka ee ahaa in dib waddanka loogu soo celiyo ciidamada waxaana saacadihii lasoo dhaafay la baahinayay baaqyo ku saabsan arrinkaas kumanaan ka tirsan askarta kenya ayaa lagu dilay gudaha soomaaliya waxaana weerarkii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay degmada ceelcadda ee gobolka gado halkaasoo lagu dilay laba boqol oo askari laguna soo qafaashay maxaabiis dagaal oo badan munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro diini ah loogu soo xiray in ka badan konton ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer dumaal oo ka mid a beelaha dega walaayadaas maxamed ciise ayaa ka warramaya dowro diini ah oo socotay muddo toddoba cisho ah ayaa loo soo gebagabeeyey waxgaradka beesha dumaal ee ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay dowrada ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan munaasabada dowrada lagu soo gebagabeynayey waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar afhayeenka odayaasha wilaayada iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn dowrada waxaa ka hadlay afhayeenka odayaasha wilaayada suldaan cabduqaadir daadey waaliga wilaayada islaamiga baay runtii mahadnagaan bacda xamdulilah juhdiga iyo dadaalka runtii dardargelinta diinta iyo jihaadka amaalka islaamiga ah saasoo kale walaalaheena iclaamka oo runtii oona kaalin culus jaysadahayaan intaas ku bacda mayba mahadnagay walaalaha reer dumaal ee runtii dad oo koley sida hadii la ogsanyi reewanka gobolka wal iskase deegaanka sidilandag inyo wal kase reer dumaalmayba ka ognaa dad ahlu nabad ah dad wanaag iyo khayraad badan kumunqudo ka ognaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamuud iidaale muslimiinta ma in dardaarmaane khaas iyo caam ilaahay kitaabtiina ka dhaqmo ilaahay kitaabtiina laakiin ka dhaqmaana khasaare adduunka haddii rafaad ah jiilalkan iyo abaartadka noolad aakharana arkiin damboyt waa khasaare dadka mu'miniinta mayla ku faday adduunka haddii ka rafaadan aakharana jana galan xadiidka rasuul mayna inshaa sal allahu alayhi wasalam adduunyo markii ku hadalay addunyaa sijnu lmumini wa jannatu lkaafir intaas kadib mid ka mid ah waxgaradka beesha ayaa isna kelimad qaatay بسم الله ويبا كمد أها دادكان دالدي بيل رير دمال أولين كهاي إن شاء الله دي مدن إذال أرد يدورد إنك صوتي يا كمد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كريم ولي محاضروين إيه ولي بإن شاء الله ألا كوبسين إيه أنت قارد لكو بير قارد أنت جهاد كلكو قيب قال أنت بإذن الله كريم إلهي درتيس لين دمد لين لين شهيد ini gaalada aragdeeda insha allah wadanka laku saara antaas ulmadan in sheegdi ilaahay ni anfac ugaaska beesha dowladda la soo xiray ayaa jeediyey dardaarane kala duwan kolley doorinaniin qobode muddo hata todoba beri ayaa iila roogna ilaahay kama hadsan ilaahay hana waafijiyey yo an mahadyaano fuma kabacda walaayadii islaami bay dowladun yahaniin doorti yo an mahadyaano qabiilka reer damaal rawsata tiradilas inku sheegayo konton ilaa moqofood iyo kahayni alxamdulilah dad eed diinka anfadaw eed anfadaw wadankiio ardeed ka dhex jaraanna afar jig oo gaalada gantiya ka dhex jareen dad eed iyo gaaban roogi haayan ilaahay kama hasan alxamdulilah eed iyo eed al yadadan kama hadnago haayan ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa ka hadlay dowladda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله مركن كوريت إلهي سبحانه وتعالى يا أمه النجا نأبوري مسلمين يوالي أن كدمنا خيرات بدن إي ونك بدن نوافجي كمدة شرائع دن أنا برنا أن إلهي سبحانه وتعالى نيزي هذه خير كسي ونك كسي رنتي نعم وين أو أمم بدن نهايسن يا إلهي نسي ده علماء يرجع هري دماتي وكو حضلن nicamka ilaahayna sii wallaha koobo koro ma-a usii tilmaami dhammaanteenu usii biye nicmooyinkaas u weyn ilaahayna iyo arsaagame kumadaha nicmatu talab alcilm dowlaadka diiniga ah ayaa waxay si isdabajoog ah kaga socdaan wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay ballaari doonto liiska mas-uuliyiinta soomaalida ah ee xayiraadaha socdaalka lagu soo rogay dowladda maraykanka ayaa mar kale ku celisay inay tallaabo ka qaadi doonto siyaasiyiinta dabadhilifyada ah ee carqaladda ku ah doorashada xildhibaannimada iyo kuwa madaxtinimada xoghayaha arrimaha dibadda antony blinken ayaa ku dhawaaqay in la kordhiyey tirada siyaasiyiinta soomaalida ah ee lagu soo rogay xayiraadaha fiisaha kadib markii uu dib u dhac kale ku yimid doorashadii ay ka rabeen soomaaliya xukuumadda washington ayaa caddaysay inay ballaari doonto liiska shakhsiyaadka soomaalida ah ee xayiraadaha lagu soo rogi doono walow maraykanka uusa weli shaacin magacyada shakhsiyaadka xayiraadaha lagu soo rogay ee lagu eedeeyey in ay wiiqeen waxa loogu yeeray dimuqraadiyadda soomaaliya maalintii shalay ayay ahayd markii safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho uu taageeray jadwalka doorashada cusub ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal kaas oo ay mucaaradeen maamulada galmudug iyo koonfur galbeed warkii ooad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga intaa